إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay in ku dhowaad boqol iyo konton askar iyo saraakiil isugu jirta oo ka tirsan dowladda federaalka ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dagaallo ka dhacay gobolka hiiraan waxaa la helay qaar ka mid a magacyada saraakiil iyo ciidamada dowladda federaalka looga dilay dagaallo ka dhacay shalay deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan al-kataab al akhbaariya ayaa baahisay qaybta labaad fariimo ka imaanaya furumaha dagaalka kuwaas oo ay jeedinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid a salaadiinta soomaaliyeed ayaa ka hadlay dayacii horseeday geerida jenaraal sheegow oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada dowladda federaalka isagoo dardaaran muhiim ah u diray bulshada soomaaliyeed maamulka la baxay somalilan ayaa sheegay inay ka hortegi doonaan safarka lagu wado in magaalada laascaanood uu ku tago ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre dowladda ruushka ayaa ku dhawaaqday inay dib u qabsatay guud ahaan gobolka kooriski دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay in ku dhowaad boqol iyo konton askar iyo saraakiil isugu jirta oo ka tirsan dowladda federaalka ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dagaallo ka dhacay gobolka hiiraan warkaas iyo war kaloo ku aadan magacyada qaar ka mid a saraakiishii iyo ciidamadii dowladda federaalka looga dilay dagaalkii shalay ka dhacay aboorey waxaa ka warramaya maxamed cali aadan
taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu war-saxaafadeed ka soo saaray dagaallo culus oo ka dhacay deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan war-saxaafadeedka ayaa waxaa ciwaan looga dhigay in ka badan konton murtad oo lagu dilay dagaallo ka dhacay aboorey tobanka shawaal kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada sideedda abriil laba kun shan iyo labaatanka maanta oo talaado ah dagaallo xoogan ayaa ka dhacay deegaanka aboorey ee hoostaga degmada buulaburte ee wilaayadii hiiraan dagaaladan ayaa dhex maray ciidamada mujaahidiinta ee difaaca shareecada islaamka iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo taageero ka helayay diyaaradaha isbahaysiga saliibiyiinta dagaaladan oo ahaa kuwo la isku noqnoqday ayaa soo gaaray ilaa galabta waxaana allah fadligii halkaa lagu jebiyey cadowgii islaamka ee issoo bahaystay ayaa lagu yidhi qaybaha hore ee war-saxaafadeedka markan waxa uu war-saxaafadeedku soo gudbinayaa khasaaraha ka dhashay dagaaladaas waxaana lagu yidhi inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladii maanta ka dhacay aboorey lagu dilay konton iyo saddex murtad oo qaarkood bakhtigooda looga cararay goobta dagaalka waxaana lagu dhaawacay siddeetan iyo toddoba kale saraakiisha lagu dilay dagaaladaas waxaa ka mid ah mujrimka lagu magacaabo asad cusmaan afrax oo ahaa taliyihii murtadiinta maraykanku ku shaqaysto ee loogu yeero danab qaybtooda ashahadaladirinimada ka wada gobolada dhexe inta badan askartii uu hogaaminayey ayaa iyaguna lala dilay sargaalkan murtadka ah ayaa la sii raaciyey war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana lagu faahfaahiyey dagaaladii maanta ka dhacay deegaanka aboorey bayaanka oo sii socda ayaa waxaa lagu yidhi mujrimkan ayaa ka mid ahaa haraadigii saraakiishii hogaaminaysay gulufkii uu murtad xasan gurgurta ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee badankood allah fadligiis ku halaagsamay gacmaha mujaahidiinta waxa uu ka mid ahaa saraakiil ay saliibiyiinta maraykanku si gaar ah usoo tababareen isagoo kaalin jaajuusnimo iyo hagis ah ka qaatay weeraro duqaymo ah oo lagu xasuuqay shacab muslimiin ah oo aan waxba galabsan markan waxaa war-saxaafadeedka bogaadin loogu diray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalamaya gobolada shabeellooyinka iyo hiiraan waxaana lagu yidhi taliska ciidamada mujaahidiinta waxa uu u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna wuxuu bogaadinayaa howlgallada ay geesiyada towxiidku ka wadaan wilaayaadka hiiraan shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose kuwaasoo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaano ay cadowga xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka waxaan si gaar ah u bogaadinaynaa ciidankeen nahaliyeyada ah ee ku ribaadaya deegaanka aboorey ee casharka u dhigay murtadiintii duulaanka ku ahaa shareecada allah uuna diiday inay dib ugu soo laabtaan deegaankaas qeybaha dambe ee war-saxaafadeedka waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa inay muslimiinta ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ay ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga heystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saaraysa cadowga horarka ku ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya ugu sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين intaasi kadib waxaa inoo suuro gashay inaan helno magacyada qaar ka mid a saraakiishii iyo askartii ka tirsaneed dowladda federaalka ee lagu dilay dagaaladii ka dhacay deegaanka aboorey waxaana ka mid ahaa maxamed cabdulle jimcaale garabey waxa uu ahaa sarkaal ka tirsan dowladda federaalka xaashi cali waxa uu ahaa sarkaal ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka axmed xasan cosoble isna waxa uu ahaa sarkaal ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ciise axmed cali biyow isna waa sarkaal ka tirsan dowladda federaalka cilmi ibraahim yuusuf maxamed khaliif sharlaawe iyo daahir oo ahaa istaafkii gaarka ahaa ee jenaraal odowaa yuusuf raage oo ah taliyaha ciidamada dowladda federaalka diirow xasan isna waxa uu ka mid ahaa xubnaha lagu dilay ee dagaaladii ka dhacay aboorey sidoo kale saraakiisha halkaasi lagu dilay waxaa ka mid a muxiyadiin saddexle xubnaha kale ee lagu dilay dagaalada waxaa ka mid ah faarax xuseen makaraan cabdicaga taano gaabow guuro cawaale fahad maxamed cumar salaad xuseen guure xuurshow iyo maxamed cabdi xaalle faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ka soo gaaray weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay habeen hore ku qaadeen saldhig askarta dowladda federaalka ku lahayeen deegaanka arbacow ee duleedka magaalada muqdisho inta la xaqiijiyey afar askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaana ku dhaawacmay weerarka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen kuwaas oo mid ka mid ah ay xaaladiisu aad u liidato al-kataab al akhbaariya ayaa baahisay qaybta labaad fariimo ka imaanaya fariimaha hore ee dagaalka kuwaas oo ay jeedinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi
mu'asasada al-kataa'ib qaybteeda al-ikhbaariya ayaa saacadihii lasoo dhaafay baahisay qaybta labaad fariin ka socota mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka kuna wajahan muslimiinta iyo shisheeyaha taasoo ciwaankeedu yahay maxaanu u dagaalamaynaa muuqaalkan la daawan karo qadar saddex iyo labaatan daqiiqo iyo sekanno ayaa si guud soo bandhigaya ciidamada ka dagaalamaya bariga afrika laga soo bilaabo banaadir ilaa cirifka laamu oo fariimo dhinacyo badan taabanaya soo gudbinaya ugu horrayn waxaad muuqaalka ku arkaysaa mid ka mid ah mujaahidiinta ku sugan gobolka gedo oo sheegaya in waxay u dagaalamayaan ay tahay raaligelinta allah subxaanahu wa tacaala waxaana xiga ciidamada shabaabulmujaahidiin ee ka dagaalama shabeellada hoose oo waayadii u dambeeyey dagaallo adag ka socdeen kuwaas oo dowladda federaalka loogala wareegay degmooyin iyo deegaanno istiraatiiji ah oo dhaca gobolka islamarkaana fariin u diraya mujaahidiinta ka howlgala gobolka banaadir sidaasoo kalena dowladda federaalka oo uu loolanka kala dhexeeya u sheegaya in dagaalkoodu uu bilow yahay anigoo ka soo hadlaya faqriga shabeellada hoose fursaanta amniga ee ka howlgelaya muqdisho waxaan leeyahay walaalayaal cadowga hurda u diida weerarada wadnaha ku jara qaraxyada qoorta uga jara yaysan idiin soo marin maalin ama habeen ilaa inaad weerar ku ekeysaan xarumahooda iyo marinadooda murtadiinta waxaan leenahay waxyaalahan hadda idinku dhacay wax ma ahan marka loo eego waxyaalaha aan idinla damacsannahay
labada jubbo ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan ayaa iyaguna waxay tilmaameen in waxa ay u dagaalamayaan ay qayb ka tahay faridda wanaagga iyo reebidda xumaha una taagan yihiin sidii ay dhidibada ugu aasi lahaayeen dowlad islaami ah oo ka shaqaysa cadaaladda una siman yihiin muslimiinta iyagoo wanaagga iyo kala dambaynta ka jirta mujtamaca muslimka ah ee ku dhaqan wilaayaadka ku ammaanay ciidamada xisbada iyo hoggaankooda gobolka banaadir oo uu ku yaallo taliska ugu weyn ee ciidamada shisheeyuhu ku leeyihiin soomaaliya ayaa mujaahidiinta ku sugan waxay dhankooda sheegeen in waxa ay hubka u sidaan tahay ka hortegidda boobka iyo dhaca hantida bulshada ku dhaqan muqdisho iyo nawaaxigeeda ay ku hayso dowladda federaalka waxayna wacad ku mareen in har iyo habeen u taagnaan doonaan beegsashada madaxda dowladda federaalka anoo ka mid ah mujaahidiinta ka howlgala gobolka banaadir waxaan rabaa risaaladan inaan ku xaqiijiyo sababaha aan u jihaadayno in ay ka mid tahay in aan ummadda u ilaalino hantideeda iyo khayraadkeeda si ay iskugu filnaato cadowga allahna kaga kaaftoonto madaxda murtadiinta ee maanta jira waa aalad uu cadowgu ku xalaashanayo khayraadka ummadda mana jirto meel loo badbaadiyey bulshada islaamka ah hadday ahaan lahayd diin dal iyo dad intaba haddii aan nahay mujaahidiinta bariga afrika waxaana ilaah balan kaga qaadaynaa in aan madaxa ka guri doonno madaxyaweynta murtadiinta ah waxaa geesta kale dhankooda si isku mid a ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xiran dhulka ku jira gumaysiga kenya sheegayaan in jihaadkooda uu qayb ka yahay u gargaaridda muslimiinta u dulman kenya iyo in halkaasi ay ka xoreeyaan shisheeyaha xoogga ku haysta dhulka muslimiinta waxaan ka dirayaa risaaladan gobolka mandheere ee ku hor jira gumaysiga gaalada kenya waxaana doonaynaa dadka walaalihin ee halkaa ku nool inay ku inaan gaarsiino ku dhaqanka shareecada raxmaanka ahdaafta jihaadkeenna waxaa ka mid ah in loo gargaaro dadka la dulmiyey ee muslimiinta ah ee mustadcafiinta ah oo lagu dulmiyey diintoodii iyo dalkoodii iyo dadnimadoodiiba la dhibaateeyey ayaan doonaynaa inaan u gargaarno dartood miyaadna u dagaalamaynin saasuu leeyahay allaahu rabbulcaalamiin waxaa ka mid ah walaalaheenna reer kashmiir dhibaatada ay la nool yihiin iyo gobolkaani hadda kan ah n f d gaar ahaan gaaris oo kale annaga waxaanu la gudboon inaan kacno oon dagaalanno oon jihaadna akhwaani fillah intaas ayaa dadka muslimiintana aan si guud ahaan aan u sheegaynaa waxaa idinkala soo hadlayaa gobolka laamu dadka intooda badan ee gobolkan ku noolna waxay yihiin dad muslimiin waxay ku hoos jiraan gumaysiga dowladda kaafiradda kenya ahdaaftaan u dagaalamayno waxaa ka mid ah inaan xoreyno dhululka muslimiinta iyo cadowga haystaan waxaa lagu jiraa marxalad ka mid ah maraaxiisha uu jihaadka waajibka noqonayo oo qof kasta uu waajib ku noqonayo sidaas darteed jihaadku waa waajib qof kastoo muslim ah waajib ku ah waxaa waajib nagu ah in roolkaas muslimiinta ay leeyihiin cadowga gaalada ay xoogka ku qabsadeen in aan soo celinno oo aan ku soo celinno shareecadii islaamkaeed marka hore lagu dhaqayay waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in gumaysigaas iyo dulmigaas lagu dulhayo dadkaas muslimiinta ah aan ka dulqaadno
haddaba muuqaalkan ay fariimaha kala duwan ku dirayaan ciidamada mujaahidiinta ka howlgala geyiga soomaaliya iyo bariga afrika kuwaasoo ku kala sugan banaadir shabeellada hoose jubbada hoose jubbada dhexe gaarisa mandheera iyo laamu ayaa imaanaya kadib markii maalmo ka hor sidan oo kale al-kataa'ib al-ikhbaariya baahisay filimkan la mid ah oo ciidamada shabaabulmujaahidiin ku soo gudbinayeen fariimo dhaxalgal ah oo ku socota bulshada mid ka mid a salaadiinta soomaaliyeed ayaa ka hadlay dayacii horseeday geerida jenaraal sheegow oo ka tirsanaa saraakiisha dowladda federaalka isagoona dardaaranno muhiim ah u diray bulshada soomaaliyeed mubaarak cumar ayaa ka warramaya xilli uu waraysi siinayo warbaahinta tan islaamiga hel furqaan suldaan maxamed mayow abuukar oo ah afhayeenka nuuqabada wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa waxauu ka hadlay dayacii xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho loogu geystay jenaraal sheeg oo ka mid ahaa saraakiisha dowladda federaalka kaasoo dhowaan ku geeriyooday mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya suldaanka ayaa ugu horreyn waxa uu ka warramay qaabkii loo xiray jenaraal sheego iyo marxaladii uu soo maray xarigiisa ugu dambeyn halka uu ku biyishubtay sida ay dowladda federaalka ula dhaqantay isagoo tilmaamay inay dowladda federaalka ku shaqaysatay markii dambena xabsiyo dayac isugu dartay waxa waaye waxaa marmarsiyo looga dhigay ciidankiisii ayaa waxay qaateen moobeelo lacag faalso oo doolaruu samaystaa waxyaabo noocaas ayaa lagu eedeeyey sidii ayaa lagu weeraray wiil isaga uu dhalay ayaa looga dilay meesha rag kaloo ciidankiisii ka mid ahaa ayaa lagu dilay ugu dambeynna isagoo dullaysan oo ihaanaysan ayaa gurigiisii lagala soo baxay suldaan maxamed madow abuukar ayaa baaqdheer u jeediyey guud ahaan ummadda soomaaliyeed si gaara saraakiisha generaalada ka tirsan dowladda federaalk iyo sidoo kale bulshada uu ku abtirsanayo sheegow marka waxaan leenahay soomaaliyey maanta riddo waa riddo waxaana hadda aad arkaysaan ayaa noogu filan sheegow hadda hadduu intaas galay maanta muxuu xilib maxaa ku dambeeyey inuu asaga micnaha maxay ahayd xabsi ku dhinto aan la daryeelin la daaweynin dab meedkiisii hadda ayaa loo diiday dadkii asaga la dhashay in la siiyo qowmiyadda jireer weyne waxaan u sheegayaa sheegow ayaa tusaale idinkugu filan meesha bointi five ayaa ka tihiin nus adoo nin rag ah ragga ilaahay kula simay ayaa nus maanta ka tahay maantana waxaa ogaanaysaan haddaad maanta kitaabka ilaahay nus iyo mid buuxe iyo ma jiro dadka waa loo siman yahay marka kitaabkaas ilaahay ha loo hiliyo si kastaba aatee jenaraal shuugaya waxuu ka mid ahaa saraakiishii daacadda u ahaa xasan sheekh madaxileedkiisii hore hase ahaatee markii dib loo turtay ayuu xasan xabsiga dhigay sheegow tani oo muujinaysa sida dowladdu federaalk ugu danaysta saraakiisheeda iyo ciidankeeda maamulka la baxay somalilan ayaa sheegay inay ka hortegi doonaan safarka lagu wado in magaalada laascaanood uu ku tago ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk xamse cabdi barre faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya sakariye cumar isagoo la hadlayay saxaafadda wasiirka warfaafinta maamulka la baxay somalilan ninka lagu magacaabo axmed yaasiin sheekh cali oo shira jaraa-id qabtay ayaa waxa uu ku tilmaamay socdaalka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk xamse cabdi barre uu ku tegayo magaalada laascaanood mid abuuraya colaado iyo xasarado hor leh oo ka qarxa magaaladaasi isagoona ku tilmaamay xadguduba safarka uu doonayo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka inuu ku yimaado magaalada laascaanood maanta waxaan halkan iskuukiin yeedhay inaan ka jawaabno hadalka soo yeedhay ra-iisul wasaaraha dowladda aynu jaarka nahay ee xamse cabdi barre kaasoo uu sheeganayay inuu imanayo magaalada laascaanood ee somalilan anoo ku hadlaya afka xukuumadda somalilan waxaan u aragnaa hadalka ninkaa ka soo yeedhay hadal xadgudub ah hadal daandaansiya hadal xasarad abuur ah hadal badheedh in uu colaad horiyo ah mowqafka dowladda somalilan ay ka qaadatay u arrinto arrintaasi waa kaa dhanka kale madaxa warfaafinta maamulka la baxay somalilan oo hadalkiisa sii watay ayaa waxa uu carabka ku dhuftay khilaafka ka dhex aloosan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada isagoona dhanka kale soo hadal qaaday weeraradii ugu dambeeyey ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fulisay magaalada muqdisho xukuumadda uu ra-iisul wasaaraha ka yahay waxay colaadin joogtaa ku haysaa labadii state ee uu matalaada siyaasiga ahaa uu matalayay xamse dood iyo diidmo midna kama dhiibto wuxuu raalli ku yahay wax kas nooc kastoo loola dhaqmo kuwa uu u yahay matalaada siyaasadeed waxaa haddaba nasiib darro ah iyada oo madaarkii muqdisho oo hobiye lala dhacayo iyada oo afisione ama xerada xalale ajanabiga fadhiya ay noqotay tirotiri gaar ah oo aan soomaaliya xukumin oo xitaa wasiirada dowladda soomaaliya markay xeruntaa xalane gelayaan la baadho midnimada iyo siyaadada iyo dhowrsanaanta dhuleed ee soomaalida uu xamse cabdi barre inuu laascaanood ka raadiyo uu doondoonayo wuxuu weli kalayahay inuu muqdisho ka sameeyo oo muqdisho qaybo ka mid a oo ajanabi degan yahay aanay soomaaliya xukumin isaga iyo wasaaradiisaba la baaraya markay galayaan sidii dad ajanabi ah sidoo kale waxaa wasiirka warfaafinta maamulka la baxay somalilan uu soo hadal qaaday doorashada cod iyo qofka ay doonayso dowladda federaalka inay ka qabato magaalada muqdisho isagoona arrintaas ku tilmaamay mid riyo maalmeed ah sababa uu tilmaamaya awgeed waxaanu leenahay doorashada aad ku baaqaysaan adi iyo madaxweynahaagu ee doorashada cod iyo qof ah ee dalka kan soomaaliya inaad ka qabataana doonaysaan doorasho cod iyo qofa markaad qabanayso waxay u baahan tahay boqolkiiba boqol nabadgelyo sugan sanduuq doorasho oo ay waraaqo ku jiraan dadkuna kuyuugalayaan waa shayga ugu xasaasisan ee aan qaadi karin iska daa madfac lagu tuuro eh afar qof oo mudaharaadaya ay kala daadin karaan arrinta noocaasa ayaad doonaysaan iyada oo filla soomaaliya iyo madaafiicda ku dhacaysa inaad tirahdaan dadkii soomaalida ad ku tirahdaan doorasho cod iyo qof baa qabanayna waad doonaysaan inaad kursiga kusii adkaysataan waxaan kuugu soo gebagabaynayaa xamsow haldhigkudheg baad ka dhigateen dunida soomaali heshiisa dunidana la heshiisa maanta waxaad marinaysaan soomaali iscunaysa dunidana ka dhacday inaad kaga tagtaan meesha waxaase naga go-an fitantaa aad abuurayso inaanu by enemins kaga hortagno hadday xoog noqoto iyo hadday xeelad noqoto maamulada shisheeyaha ku daaban ee ka jira dalka ayaa waxaa iyagoo kala fulinaya ajandaha shisheeyaha kala duwan ay ka leeyihiin dalka waxa ay inta badan warbaahinta isku mariyaan hadalla ay isku dhaliilayaan balse aqoon-yahanada iyo dadka u dhundaloola siyaasadda maamuladan shisheeyaha ku daaban waxa ay ku tilmaameen hadallada ay warbaahinta isku dhaafsanayaan maamuladan shisheeyaha ku daaban inay yihiin kuwo afka baarkiisa oo keliya ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda ruushka ayaa ku dhawaaqday inay dib ula wareegtay guud ahaan gobolka kooriski ciidamada ruushka ah ayaa sheegay inay gebi ahaanba la wareegeen gobolka kooriski ee dhaca xedka u dhexeeya ruushka iyo ukrain halkaas oo ay muddooyinkii dambe ka socdeen dagaallo qaraar oo galaaftay nolosha boqolaal askar ah oo ka kala tirsan labada dhinac milatariga ruushka ayaa shalay talaadadii ku dhawaaqay inay ciidamada ukrain ka saareen deegaanka lagu magacaabo guyefo oo ka tirsan gobolka kooriski ciidamada ruushka ayaa duqaymo dhanka cirka ah waxa ay ku qaadeen fariisiimihii ciidamada ukrain ay halkaa kaga sugnaayeen taas oo ugu dambayntii keentay inay isaga baxaan deegaanka tan iyo bishii agosto ee sanadkii hore ciidamada ruushka ayaa isku dayayay inay dib ula wareegaan gacankuhaynta gobolkan kadib markii ciidamada kiyef ay si lama filaan ah ku soo galeen gobolkaas madaxweynaha ukrain ayaana qabsashada kooriski u arkayay inay noqon karto fursad uu ku soo ceshan karo gobolada ah oo ruushku ka haysto warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo nagaynta